Doqa caasimada Somalilan ee Hargeysa ayaa si rasmi ah u daahfuray Shirweynaha Maareynta Masiibooyinka ee heer degmo oo Sukaalada Hayaan. Ururka Dowladaha Hoose Cali Kaasin ee Somalilan iyo Ururka Dowladaha Hoose ee ku dhisan dalka ayaa magaalada Hargeysa ku furmay. Walibana shirkan ku qayb galaya ku dhowaada labaatan degmo doorasho oo ku mid ah degmooyinka Somalilan. Ujeedka shirkan lagu hadla ayaa waliba qayb ku hay sidii la isku xog wareysada lahaayay qaabkan kafayle ee la tacaali karo masiibooyinka. Khalid Cabdi Xirsi agaasimaha ururka dowladaha hoose Somalilan ayaa ku warramay muhiimadda uu leeyahay shirkan.
shirkan oo ah eh, sida magaciisaba ka muuqata eh, shirka maaraynta masiibooyinka ee heer degmo Eh, dowladaha hoose waxay sharci u leeyihiin oo mandate-ka dastuurka iyo xeertoonitiriba uu siiyey inay adeeg walba oo aas-aasi ah ka jawaabaan marka tanna tii unbay la mid tahay ujeeddada aynu isleenahay een, eh, objectiveska ama ujeeddooyinka shirkani waa afar ujeedduu leeyahay ujeeddada koowaad waxa weeyaan eh, maaraynta masiibooyinka heer degmo ama waaxda ama unitka loogu talagalay in dowladaha hoose laga sameeyo muhiimadda uu leeyahay maxsuulka labaad een isleena aad ka heshaan waxa weeyaan in la sameeyo eh, xeer 23 oo ay nagala shaqaynaysa hay-adda natfor inaannu ku darno siyaasadda ama qodobada muhiimka ee taabanaya xeer een, maarinta masiibooyinka ah qodobka saddexaadna waxa weeyaan qodob ka soo baxay shirkeenni labada kun iyo koob iyo labaatankii oo ahaa in basket fund la sameeyo sanduuq loogu talagalay ama ugu yaraan miisaaniyadda dowladaha hoose lagu daro percentage loogu talagalay in lagu maareeyo maarinta masiibooyinka Doqa caasimada Somalilan ee Hargeysa Cabdikariin Cabdi ayaa sheegay in shirkan waqtishi markaasi u saakaeedi.
waa lagama maarmaan in la sameeyo ama aynu qayb ka mid ah xafiisyada dowladda hoose inaynu ka dhigno xafiisyada ah, ka hortagga iyo u diyaargarowga am- ama maaraynta masiibooyinka arrintaasi muhiimad weyn bay leedahay Eh, waxaanu soo tijaabinay waladada hargeysa oo annagii samaynay unitka structureka dowladda hoosena waanu ku darnay xafiis eh, shaqadiisa u madax bannaana waanu ka dhignay shaqooyin badan oo wanaagsan ayuu intii xafiiskaasi uu jiray u qabsoomay Eh, wuxuu eh, noo tilmaamay ama na tusay meelaha lise nagaga hor imanayeen nagaga nagaga imanayeen wuxuu soo jeediyey xalal markaa xafiisku islahaa waxbaa lagaga qaban karayaa oo joogto ah intii xafiiska aanu samaynay een, xogta ka hortagga ama maaraynta masiibooyinku joogto ayay ayay ahayd halkay markii hore ku soo boota ay ahaan jirtay